tababarkan oo socon doona muddo shan maalin ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana kasoo qeybgalay tababarka aqoon-yahano ku takhasusay isku dhafka maareynta biyaha agaasimayaal ka socday wasaaradaha biyaha dowlad goboleedyada dalka qaar ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa barta cilmiga tamarta iyo kheyraadka biyaha agaasimaha waaxda cabirka iyo saadaasha biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya axmed maxamed xasan ayaa sharaxaya waxyaabaha lagu baran doono tababarka tababarkan wuxuu maanta bilowday wuxuu soconayaa shan beri wuxuuna ku saabsan yahay hanaanka isku dhafka maareynta kheyraadka biyaha oo loo qabtay in ay ka faa'iidaystaan dhammaan institutionada ku howlan arrimaha maareynta biyaha oo ugu horeeyaan wasaaradaha heer federaal iyo heer state ee arrimaha biyaha ka shaqeeya iyo wasaaradaha kale oo la bahoobay maareynta biyaha ay ka mid yihiin beeraha deegaanka xoolaha iyo humanitarianka qorsheynta iyo ada wasaaradaha kale waxaa kaloo tababarkan ka faa'iidaysan doona shanta beri soo socota jaamacadaha ardada weliba kuliyadaha dhigtay geologiga iyo kuliyadaha kale oo quseeya arrimaha biyaha hay-adaha gaarka loo leeyahay oo sida breve sectorska or biyaha ka shaqeeya shanta beri oo soo socotana wuxuu ku saabsanaan doonaa qeybaha kala duwan ee maareynta biyaha hadday tahay isticmaalka biyaha hadday tahay saadaasha biyaha hadday tahay maareynta biyaha oogada sare iyo oogada hoose shantan berina waxaan rajaynaynaa in uu laga helo fikrad kooban habka maareynta biyaha oo dhammaan dadkaas oo ka shaqeeya institutionada kala duwanna ay ola noqdaan xafiisyadii ay ka yimaadeen iyo xafiisyada ay ka shaqeeyaan wasiiru dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya shukri maxamuud afrax oo furtay tababarka ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarantay inay ka faa'iidaystaan tababarka horta waxa aan u baahannahay oo wasaaraddana la rabo iyo u n d b iyo cid walbao naga caawin karta iyo meediyaha dalku waxa weeye in loo furo dadka tababar loogu sheegayo sida biyaha loo dhaqaaleeyo nin waxaan waxaan ku arkay social mediaha nin hal koob oo biyo ah waa ku weysaysanaa sankuu ku tirtiranayaa gacmuhu ku dhaqanaya lagu waa hal koob oo shaaha oo biyo waxaana kan soomaalida in la tusa eedo oo loo saaro waana idinkula talin lahaa inaa u saartaan ninkaas oo tustaan biyaha iyo faa'iidadooda marka mar raba inaa idinku dheeraado tababarkan shanta maalmood ah wax badanoo ogtihiinna wuu idin sheegi doonaa waxidnaan ogeynna wuu idin sheegi doonaa halka waanoon idin sheegayna marka xitaa ka bilaabo horta guryihiina biyaha in la dhaqaaleeyo biilka biyuhu waa idinka yaraan lahaayeen endan dadkaas aad barteen way sii fidin lahaayeen wacyigelin in lagu sii daro oo xitaa dowlad goboleedyada dadka nooga yimid iyo agaasimayaasha iyo waxaan idinku waaninaya inaad qabataan seminaaro noocaana oo aad bulshada ugu sheegaysaan